Ururka Dhalinyarada Cagaarsan ee magaalada Kismaayo ayaa olole dhir-beeris ah ka sameeyay Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Jubbaland. Ujeedka dhirtan loo beeray ayaa ah sidii wasaaradda ay u noqon lahayd mid aad u qurux badan, maadaama aan hore dhir loogu beerin xarunta wasaaradda. Maxamed Shariif Cabdulaahi, guddoomiyaha Ururka Dhalinyarada Cagaarsan, ayaa ka warramaya ahmiyadda dhirtan ay u beereen.
ilaahay aa mahad iskale subxaana wa tacaala noo suuro geliyey maanta inaan dhirbeeris ku samayno wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha jubbaland een, annagoo ah tiimka dhalinyarada cagaarsan een, taas oo qayb ka ah een, dadaalada aan wadno oo aan rabno bilicda deegaanada jubbaland inaan kusoo celino khaasatan magaalada kismaayo Een, dhirbeeristu wax maalin iyo laba iyo ku eg ma ah waa wax waqti walba soconaya waxaana rajaynayaa mustaqbalka iyo waqtiyada nagu soo aadan inaan guud ahaan magaalada Kismaayo cagaarin doono qurux badan iyo bilic badan aan kusoo kordhin doono agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha jubbaland axmed faarac cali ayaa ururka dhalinyarada cagaarsan uga mahad celiyey dhirbeeristan waxaan maantana soo booqday ururka dhallinyarada ee sida volunteriga ku shaqaysa ee cagaarsan kuwaas oo ka shaqeeya qurxinta iyo cagaarinta ee jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo waxay noo keeneen geedo oo fara badan isla markaasna way noo abuureen annagoo ah wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha dow- dowladda jubbaland Ee, aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa waxaan leeyahay cid kasta oo wax taageerta ee, bacdallaahi inay maaragtay dhallinyaradaas ka taageeraan una fududeeyaan waxyaalaha ay u baahan yihiin sababtoo ah waxay hayaan shaqo aad iyo aad muhiim u ah ee, oo bulshada iyo deegaanka iyo dadkaba ee, muhiim u ah sidaa awgeed annagu maanta geedahaasaan ka guddoonnay wayna noo abuureen insha allahu ee, waxaan rajaynaynaa annaguna inaan geedahaas waraabinno oo aysan dhiman oo agtayada ku dhiman ee ay barbaaraan oo baxaan haddii alla idmo ururka dhalinyarada cagaarsan ayaa horay sidan oo kale dhirbeeris uga sameeyey deegaano iyo degmooyin ka tirsan jubbaland